sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan siddeetan qof ayaa lagu dilay boqol iyo toddobaatan kalena waa lagu dhaawacay laba qarax oo kala gooni ah oo maanta gelgelay magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan warbixinta waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
weerarkii ugu darnaa ee baabuur walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa ka dhacay deegaanka karaada waa goob laga adeegto oo ku taalla bartamaha bakhdad waxaa dhintay siddeed iyo toddobaatan qof boqol iyo lixdan kalena waa ay dhaawacantay waa sida laga soo xigtay booliiska iyo saraakiisha caafimaadka weerarku waxa uu dhacay goor qoysaska iyo dhallaanku ay guryaha dibadda uga soo baxeen ururka isis ayaa mas-uuliyadda sheegtay isagoo qirasho arrintaasi ku saabsan internetka soo dhigay waxaa qoraalka lagu sheegay in si ku talagal ah loo bartilmaameedsaday muslimiinta shiicada ah inkastaoo si madax bannaan aan qoraalka isis loo xaqiijinin ilaa waa berigii saaka kooxaha dabdemisku waxa ay shaqo adag ka hayeen siday u bakhtiin lahaayeen ololkii dabka xilli meydadkii dadkana laga soo hossaaraya dhismayaashii burburay baabuurta gargaarka degdega ayaa la maqlayay iyagoo saacada kadib kusii qulqulaya goobtii qaraxa qof goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in qaraxii uu keenay dab gaadha tukaamadii goobta ka agdhowaa ee dharka iyo telefoonnada gacanta lagu iibinayey saacada kadib ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa goobta booqday muuqaallo videoa oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad cadhaysan iyagoo ra-iisul wasaaraha ku sheegaya tuug kolonyadii la socotayna ku qaylinaya weerar kale oo bambada waddada la dhiga loo adeegsaday ayaa isna ka dhacay bakhdad kani waxa uu dilay shan lix iyo toban kalena waa uu dhaawacay cidina weerarkan labaad ma sheegan tirada khasaaraha waxaa xaqiijiyey booliiska iyo saraakiisha caafimaadka kuwaas oo aqoonsigoodii qariyey maadaama aan loo oggolayn inay warbaahinta la hadlaan weerarka bakhdad ayaa yimid wax in yar ka badan hal toddobaad kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhawaaqeen in magaalada falluuja ay ka xoreeyeen ururka isis ilaa sannadkii hore ciidamada ciraaq ayaa goobo dhowra ka qabsaday ururkaasi sida magaalo weynta ramaadi iyo magaalooyinka kale hiid iyo rutba oo dhammaan ka wada tirsan gobolka alambaar ee galbeedka bakhdad dhaca iyadoo dowladdu ay guula ka keentay furimaha dagaalka haddana ururka isis waxaa si soo noqnoqotay oo u muujiyey inuu awood u leeyahay inuu weerare ka geysto meelo furimaha dagaalka ka fog ka hor howlgalkii ay dowladdu ku qabsatay falluuja ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa la kulmay dibadbaxyo xoog badan iyo deganaansha la'aan weyn dadka ayaa qayb ahaan ka cabanayay ammaan darrada caasimadda muddo bil gudaheeda meesha aadka loo ilaaliyo ee khadka cagaaran loo yaqaano halkaasi ay ku yaalaan guryaha iyo safaaradaha dalalka caalamka ayaa laba mar lagala hortegay dibadbaxyo waaweyn ururka isis weli waxa uu gacanta ku hayaa magaalada mosul oo ah talabaad ee ugu weyn ciraaq iyo weliba goobo kale oo dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ilaa markii ururka isis ay awooddiisu meesha ugu sarraysa gaadhay sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii waxa uu qabsaday saddex meelood oo hal meel dhulka ciraaq xilligan la joogase waxa uu haystaa boqolkiiba afar iyo toban sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd laba qarax oo maanta gelgelaya caasimada dalka ciraaq ee baqdaad kaas oo dilay ugu yaraan siddeetan qof boqol iyo toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen